dhinaca kalena magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka xukun dil ah oo weliba toogasho ah ku fulisay laba ka mida maleeshiyada kooxda daacish faraceeda soomaaliya raggan ayaa lagu helay dilal ay ka geysteen magaalada muqdisho iyo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee dowla deegaanka ama dowladda maamulka puntland toogashadan ayaa ka dhacday fagaaraha iskoola boolisiya wariyaha v o eda zaynab abuukar ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay labadan xubnood ee ka tirsanaa ururka daacish aadan maxamed cali iyo maxamed cali maxamed kuwaasooy horey u xukuntay maxkamadda ciidamada ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso ka fuliyeen si gooni gooni ah dilal qorshaysan oo ay u geysteen shaqhsiyaad isugu jira rayid iyo shaqaalo dowladeed sida uu xaqiijiyey xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal cabdulaahi buule kamey marxuum ekis dable xoogga cabdi axmed xuseen taariikhdu markay ahayd toddobaiyoabaatankii bishii koowaad labakungaayoobandegmada yaaqshid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ahaa khisaastii marxuumiinta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd kowdii bishii sideedaad labakunsagaaliyotobanmaanta oo ay taariikhdu tahay lixii labaatanka bisha tobnaad laba kun labaataniyo labo waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa sidoo kale maxamed cali maxamed faarax abu hurayra afariyo labaatan jir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum ekis kormeere saddexaad dowladda hoose maxamed cabdi dhuxulow dawiil taariikhdu markay shantii bishii sideedaad laba kun sagaaliyo toban falkaas oo ka dhacay suuqa siinaay ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay labayo tobankii bishii saddexaad laba kun labaatan maanta oy taariikhdu tahay lixii labaatanka bishii tobnaad laba kun labaataniyo laba waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq aadan maxamed cali ayaa lagu helay dembi ah in uu dilay shan qof halka maxamed cali maxamed lagu helay dilka hal ruux waa xukunkii labaad oo dil toogasho ah oo lagu fuliyo rag ka tirsanaa al-shabaab iyo daacish oo toddobaadkan ka dhacda fagaaraha iskuul bulisiya ee magaalada muqdisho waxaana isniintii sidoo kale la toogtay shuceyb cabdi maxamed iyo saadaq cabdijabaar cumar oo ka tirsanaa al-shabaab arrintan ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan isbeddel lagu sameeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida sarreeyo guuto liibaan cali yarow ayaa dib loogu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida kadib soo jeedin ka timid wasiirka gaashaandhigga soomaaliya saynab abuukar v o a muqdisho